dowladda sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqday in sanadkan la joojiyey dadkii xajka uga iman jiray waddanka dabadiisa waxaana dowladdu ay ogolaatay in ay xajiyaan tiro kooban oo ah dadka degan gudaha dalka sacuudi arabiya tallaabadan ayaa waxa ay saameynaysaa malaayiin muslimiin ah oo sanadkan in ay xajiyaan horay usii qorshaysay cabdulaahi xaaji warsame geeraare oo ah maamulaha shirkadda mina xaj an cumra ayaa saameynta go-aanka dowladda sacuudiga waxa uu uga waramay maxamuud mascade waryaheena gobolka minnesota waa sax wixii maanta ka horreeyey waxaan haysanay akhbaar ah in xajkii uu jiri doono la xajin doono si maaragtay siyaalo kala duwan baan u helayna informationka laakiin maantay dowladda sacuudiga waxay ku dhawaaqday in xajkii aan laga soo xajinayn dibadda ee laga xajinayo gudaha sacuudiga gudihiisa bes dad aada u yar ooy cayimeenna ay xajin doonaan saasaa marka keentay inaan annagana shaqadeenii maanta aan joojino shaqadii aan haynay completely aan wada joojino oo dadkii aan u khidmaynaynay kulligood aan wada joojino akhbaartaas sacuudiga ka timid oo wasaaratul xaj ay soo dirtay dabcan waxaa ka dhiman bil iyo maalmo kooban ayaa ka dhiman waktigii xajka la aadi lahaa waxaana la socdaa inaad hore usii qorshaysaan ujeedooyin aad u fara badan ay baasabooro iyo lacagihii idii keensadaan dadkii iyaga ahaa ee ka dhur sugayay inay xajka aadaan maxaa qosha waa sax horta waa run shirkadeenu waa shirkad weyn mina xajan cumra muddo badan baan xaj ka soo shaqaynaynay dad fara badan baan hadda rajista garaynay sanadkan badankoodina baasaboorradoodii iyo dokumentigoodi waa u celinay annagoo awalba u sheegaynay nasuga intii aan akhbaar ka helayno akhbaarteena maanta waxay noqotay adduunkao dhan inaan laga xajin ilaa sacuudi carabiya gudihiisa mooyaane saas darteed dadkii baasaboorradoodii iyo dokumentigoodii iyo waxoodii kulli waa u wada celinay waxaan ka dhursugaynaa insha allah sanadka soo socda inaan qaadno macaamiil fara badan haddii ilahaydno laakiin dadka ku dhaqan gudaha sacuudi arabiya way xajinayaan dadka ku dhaqan sacuudiga way xajinayaan ayagoo weliba aada u yaraynaya oo dad yar keliya ay ka xajinayaan waayo ma ay rabaan ma ay rabaan dadku inay isdhex galaan waxaa xajin jirtay laba milyan oo fooq laba milyan iyo xoogaa in ka badan baa awal xajin jirtay hadda laakiin waxaa xajinaya oo keliya dad aada u yar kumanaan ka yar baa xajin doona sanadkan haddii ilahaydno waa gartay waxaa jirta in sidoo kale cumrada hore loo baajiyey waxaan ognahay xajku inuu sanadla yahay laakiin cumradu ay joogto iska tahay goormo ayaa ugu horeysa ayay leeyihiin sacuudigu dadka cumradu waa imaan karaan
waa su-aal fiican mascade waa su-aal aada wanaagsan cimrada saa ka warqabno ramadaankii cimradii ahayd horta waa baaqatay oo horaan u baajinay dad badan baa noo rajista garaysnaa oona raaci lahaa oon kaxayn lahayn ma ayan bixin laakiin waxaan wararka aan hadda maqlayo labadooduba hadda waa maaragtay gudaha un baa laga cimraysan karaa lagana xajiyi karaa hadeer laakiin cimrada dibadda waxaa la qiyaasayaa in la furi doono falaaidka ugu horey agost firstiba baxaya laakiin sometime october or september this year haddii ilaha yidhahdo ayay dib u furmi doontaa cimradu dabcan wax walbana waxay ku xirnaan doonaan hadba sida cudurku covid nineteen u ahaado waa sax cudurkan covid nineteen sacuudigu aad bay ula dagaalameen adduunka o dhan aad buu u saameeyey diyaraduhuna waxay kamid yihiin dad waxyaabaha qaada covid nineteen waddan to waddan haddeer sacuudiga diyaaradaha internationalka oo dhan waa xiran yihiin lamana geli karo lagamana bixi karo sacuudiga marka saasaa kalifaysa markay furaan diyaaradaha internationalka ay tagaan diyaaradaha internationalka sacuudiga tagaan deetana markaa kadib waxaa dhacaysa in cimradii waktigeedii iyo qaabkii loo cimraysan lahaa iyo sidis fid in la kala dheeraado iyo magaranaysa waxyaabo badan inay markaas ay iclaamiyaan haddii ilahaydno waa gartay wax dad fara badan laga yaabaa inay isweydiinayaan xajku hore ma u baaqday inta aad og tahay taariikhda xajka weli ma dhacday inta la xasuusan yahay in dhibaato timaada loo xajin waayo darteed waa su-aal aada wanaagsan xajsaa wuxuu baaqday horta intii hadda boqolkii sano ugu dambeeye weli ma baaqan laakiin xajka horey buu u baaqday waxaa la xajinayay kun iyo afar boqol iyo afartan san afartan sanaa la xajinayay sanad walba afartan jeer buu baaqday oo kala duduwan mar dagaala mar xanuun saasoo kale yimid wuu baaqday laakiin taariikhdan cusub ee boqolkan sano hadda u dambeysay waa markii u horreysay dowladda sacuudigu ay ku dhawaaqdo in adduunka aan laga soo xajin ilaa sacuudiga gudihiisa mooyaane waa markii ugu horreysay awal sana wey cabdulaahi xaaji warsame geeraare oo ah maamulaha shirkadda mina xaj an cumra oo saameynta go-aanka dowladda sacuudiga uga waramayey wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade ayuu ahaa